dhinaca kalena soomaalida minnesota ayaa walaac xoogan ka muujiyey falka dilka ah ee lagu eedeeyey maxamed nuur inuu u geystay justin daymond oo kuwii afartan jir ahayd qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida gobolka ayaa sheegay inay heleen hanjabaadyo loo soo diray oo iyaga ka dhan ah saare cabdi axmed oo xiriiro dhinacyo badan laleh la samaysay dadka deegaanka ee soomaalida minneabolis ayaa warbixintan ku eegeysa qofkii uu ahaa sargaalka dilka loo tirinayo iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaasi walaac xooggan ayaa soo food saaray bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka tan iyo markii ay soo baxday dilka haweeney koob iyo afartan jira oo asal ahaan ka soo jeeda australia oo toogashadeeda lagu eedeeyey askari booliis soomaali maraykan ah oo isaga iyo saaxiibkiis ay gurmasho ugu tageen haweeneydaasi markii ay taleefon usoo dirtay qaybta booliiska ee ay ka shaqaynayeen gudoomiyaha hay-adda confederation of somaali community ee gobolkaasi maxamuud nuur ayaa waxaa loo soo diray hanjabaado bareera oo loogu sheegay in soomaalida ay yihiin dad xun islamarkaasina dilkan ay ka midaysan yihiin facebook baa message laga soo diray la oranayo maaragtay ummadda soomaaliyeed dad xun yihiin oo ka hadlayaan faalo xun ka bixinayaan sidoo kale emailna waa lisoo diray dhowr nidaam baa lagala soo xiriiray siyan ahaan oo hay-adan matalayo loo soo diray ma aqoonsato cidda kuusoo dirta marka hanjabaadaha maga magacooda maba qarinayaan waa dad la garanayo qaarna waxay ka shaqeeyaan ilaa california qaarna waxay kasoo waceen washington state uma malaynayo maaragtay dadka darisan lanahay oo gobolka minnesota inay ficil noocaas sameynayaan laakiin dadka oo dibadaha jooga ama meelo kale maaragtay ba ay la soo xiriiray shaksiyan ahaan intaan hadda aan aqoonsaday emailadii iyo
ilaa hadda marka booliisku ma u sheegta ma la xiriirtay in waxaan dhibkan uu kusoo gaaraya booliiska dabcan weli umaan gudbinin waxaan rajeynaya inaan guud ahaan wixii dhan aan soo duduugo ilaa beritaan u gudbiyo booliiska sife maaragtay baaritaan u sameeyaan iyo sidii loo soo qoray jaraaidka lagu soo qoray star tribune booliiska naftooda kuwa soomaaliga ah oo matalaya minneapolis guryahooda loogu tegayo iyaga naftooda maaragtay si gaar ahaan baa loogu tegayaa oo su-aalo la weydiinayo ay ka codsadeen mediaga inay siiyaan maaragtay privacygooda lasoo faragelinin howshan ay tahay howl oo dowladda baaritaankeeda iyo arrimaheeda maaragtay ay fulinayso laakiin si shaksiyan ahaan booliiska oo matalayo magaalada minneapolis ama soomaali ha noqdo ama qof kale ha noqdo inay siiyaan maaragtay privacy ama si gaar ahaan in loo taxgeliyo haddaba sida loogu eedeynayo haddii uu ugu soo baxo dembigan maxamed nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya inuu geystay falka dilka haweeneydani lagu magacaabo justin diamond oo iyadu ah haweeney australiana maxay tahay waxa bulshada oo dhan loogu saari karo dembigaasi amaba uu raad ugu yeelan karo intisaar cali firin waa sharci yaqaan ku shaqayso dembiyada dilalka waxa ay ku nooshahay gobolka texas magaalada houston waxaan aada yaro dhici karta inuu yahay maxamed boolice officerkaasi inuu yahay nin soomaaliyeed kasoo jeeda immigrant family oo dee yimi waddanka aan ku dhalanin oo yimi isagoo weyn muslim ah nin madowna ah waxaa kaloo keyskan wuu ku kaga duwanaanayaa kaysaska kale had iyo jeer boolice officerada maraykan lagu arko inay sameeyaan victimka ayaa doorkan wuxuu yahay qof cad halka uu ka ahaan jiro qofka dhibanuhu uu ka ahaan dhibka gaara camal qofka dhibanuhu qofka uu ka ahaan jiray qof madow laakiin dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay investigationka uu socdo oo aanay ahayn in laga hordhaco arrinkan ilaa iyo la arko inuu yahay arrinkan in lagu sameynayo inaanu sidii procedureka u ahaa aanu aanu mar ahaynin inta laga yaqaana sarkaalkan booliiska oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa ah dhowr iyo soddon jir ahaana aabba leh caruur ay hooyadood kala tageen dhowaantan waxa uuna kusoo biiray booliiska gobolkaasi sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii markaasi oo si weyn looga soo dhoweeyey gobolka si loo helo sarkaal booliis ah oo soomaali ah oo dadka soomaalida ee gobolkaasi dadka lagada tirada badan yahay iyagu ugu tirada badan si weyn ay u soo dhoweeyeen maadaama uu yahay shakhsi soomaali ah mar kale guddoomiyaha hay-adda confederation of somaali community ee gobolkaasi ayaan weydiiyey waxa bulshada gobolkaasi ay ka yaqaaneen sarkaalkan ilaa iyo haatan dadka badanaa ku tilmaamayan wuxuu ahaa qof maaragtay fiican oo xumaan lagu tilmaamin laakiin se warbaahinta waxyaalo badan bay maaragtay soo sheegeen oo kamid ah maaragtay inuu saddex dacwo ay ku furneed mid oo ka mid ah oo settlement isla gaareen baan u malaynayaa laakiin wixii guud ahaan ay ka sheegeen waa saddex jeer baa lasoo dacweeyey laba maaragtay complaina ilaa haddartaan xaal lagama gaarin arrimo badan oo shaksi ahaan iyo noloshiisii ay kasoo warbixiyeenna waa iska jiraan keeska maxamed nuur ee dilka haweeneydan australiyaanka ah ayaa markii uu soo baxay si ka duwan keesaskii horey loo arki jiray ee dilalka ka dhici jiray gobolka ee la xiriiray booliiska iyo dad shacab ah waxa uu noqday kiis abuuray walaaceeda taasi oo ah maxamed nuur oo kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay ee gobolkaasi asal ahaanna soomaali ah oo muslin ah oo aan ku dhalan waddankan inkastoo da'yar uu ku imaaday iyo sidoo kale haweeney aanan hubaysnayn oo la leeyahay falkani dilka wuu u geystay kolley waa qof walba ka murugisan yahay oo dilkii loo geystay haweenadaas mar walba waa booliiska hadday dil u geystaan shaksi ama
waxaa xusid mudan in guud ahaanba hogaamiyaasha soomaalida ee gobolkaasi ee maraykanka ah ay dhammaantoodba dhaleeceeyeen falkan ilhaan cumar oo ah xubin ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka minnesora ayaa ku cambaaraysay falkan barteeda twitterka ee xiriirka bulshada si lamid ah soomaalida kale ee ku dhaqan gobolkaasi falalka dilalka noocan oo kaleeto ah ee dhex mara sarkaal booliis iyo qof shacab ah oo aan hubaysnayn ayaa had iyo jeer waxa uu dhex maraa dadka madowga ah ee maraykanka iyo saraakiisha booliiska waxaana xusid mudan in falal horay uga dhacay dalkan sannadihii ugu dambeeyey inay abuureen rabshado dhaliyey in dad hor leh ay ku dhinteen aaday umahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysay waryaheena sahare cabdi axmed